إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol iyo lixdan oo nooga bilaabanaya aayadda konton iyo toddobaada min suurati lmu'minuun qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina aladiina dadka hum ayagu mushfiquuna kuwii walwalaya ah min khashyati rabbihim rabbigood cabsi ay ka cabsanayaan darteedna la welwelaya waladiina kuwa hum ayaguba yu'minuuna kuwii rumaysan ah biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa waladiina kuwii hum ayagu laa yushrikuuna kuwaan wax la wadaajin ah birabbihim rabbigood aan wax la wadaajin waladiina kuwii yu'tuuna siiya maakii aatow ay siiyeen walxaal quluubuhum qalbiyaalkoodu wajilatun middii cabsanayda ay tahay annahum li'annahum ayaga raajicuuna kuwii u noqonaya inay yihiin darteeday la cabsanayaan ilaa rabbihim rabbigood ay u noqonayaan ulaa'ika kuwaas la soo tilmaamay yusaaricuuna waxay degdegaan fil khayraati khayraadka dhexdiisa wahum ayaguna saabiquuna waa kuwa hormara lahaa lilkhayraati khayraadka u hormara allah subxaana wa tacaala aayaadkan wuxuu noogu tilmaamayaa muminiinta sifaadda ay leeyihiin muminiinta sifaadda ay leeyihiin iimaanku iddicaa ma ahan sheegashaduna kuma filna iimaanku waa aqwaal iyo afcaal iyo ictiqaad waa sifaad iyo afcaal waxa weeyaan waa qowl afka laga yidhaah iyo ictiqaad qalbiga gala iyo acmaal jawaarixda laga sameeyo saddexdaas midkood mid ugama filna oo qofku hadduu yidhaha midaan ku gaabsanaa labadii kale ka kaafin maa hadduu la yidhaahda labaan ku gaabsanaana kan kale ugama filna ilaa uu saddexda isku daro oo laga helo qowlkii iyo waxa weeyaan ictiqaadkii qalbiga ahaa iyo camalkii jawaarixda iyo qalbigaba ahaa ilaa laga helo qofka saddexdaas ilaa laga helo iimaan lagama helin iimaankii sharciga ahaa lagama helin muminiintu sifaadii ay lahaayeen ayaa rabbulcaalamiin noo tilmaamaa ilaah wuxuu yidhi subxaana ina aladiina dadka hum ayagu mushfiquuna kuwa walwala ah min khashyati rabbihim rabbigood cabsi ay ka cabsanayaan sifada ugu horayda mu'miniinta ay leeyihiin rabbigood cabsida ay ka cabsanayaanay la walwalaan wuxuu yidhi xasanulbasri raximahullah ina almu'mina jamaca ixsaanan wa shafaqa muuminku wuxuu isku daraa wanaajin uu camalka wanaajinaa iyo walwal uu ka cabsanayo inaan ilaahay ka aqbalin labadaas sifuu isku darsadaa muuminku muuminka wuxuu jamciyaa ixsaanan wa shafaqa labadaasuu isku darsadaa muuminku camalkii waa wanaajinaa ilaahay waa caabudaa wuu ku dadaalaa wa maca daalika qalbigiisu waxa weeyaan ma degano isma laha khalaas adiga waxa weeyaan si saxad alla caabudo waxba kaama hadlaysmo jannaad leedaho jannaa meel kuu taal laakiin waa walwalayaa oo wuxuu isleeyahay amaad wax qaladay oon ilaahay kaa aqbalin markaas tan wax qaladay amaan camalkii laga aqbalin idan marka wuxuu isku darayaa ixsaanan wa shafaqa wuxuu yidhi xasanulbasri ina almunaafiqa jamaca isaa'atan wa amnan fiiri munaafiqa labu isku darsadaa isaa'a xumayn uu camalka xumayna waajibaadkii ayuu dayacaa muxaramaadkii waa samaynaa aamina waaye waxaa leey aniga bis ahlujanna ana muumin ana qof wanaagsanana khalaas wuxuu isku darayaa xumayn uu camalkii xumaynaa iyo inuu aaminya falaa ya'manu makra allah ila alqowmu alkhaasiruun marka idan marka adiga labadii midkaa tahay waa inaad isfahamtaa ma waxaa tahay muuminkii camalkana hagaajinayey oo alle u caabudayey kaannahu yaraa sidii inuu u jeedoo kaleeto walwalayoo cabsanayeyna mase waxaa tahay munaafiqii camalkiina ku cayaarayey haddana aan cabsi ku jirin waa inaad naftii la xisaabtantaa marka marka inada isimkeedu waa aladiina khabarkii ulaaika yusaaricuna fi lkhayraatida soo socota wey dhammaan markaad intaasa isku wada cadto wladiina kuwa hum ayaguba yuuminuuna rumeeya biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa rumeeya dadka aayaadka rabbulcaalamiin kulli rumeeya ee aan kala saarin aayaadka kowniga iyo kuwa sharcigaada habeenkii iyo maalinkii qoraxdii iyo dayixii cirkii iyo dhulkii dhammaan waa aayaad kowni ah oo ilaahay abuuray awooddiisa iyo cilmigiisa ku tusaya iyo aayaadkii sharciga ahaye waxyigaah intaba rumeeya waladiina kuwa hum ayagu laa yushrikuuna aan la wadaajin birabbihim rabbigooda macnaha shay-an rabbigooda muminiintu cid kale cibaado uguma daraan muminiintu cid kale cibaado uguma daraan marka ma dhacayso adoo cid kale ilaahay garab wada inaad haddana muminiintii ka mid noqoto maxaa muminiinta sifadooda waxay tahay waa kuwa allaah aan cid kale cibaado ugu darin waladiina kuwa yu'tuuna bixiya maa aatow waxay bixiyeen waxa daacaad ay bixiyeen hadday salaad tahay hadday soom tahay hadday seke tahay hadday sadaqo kale tahay hadday tahay dikri waxa cibaadaad iyo daacaada oy bixiyeen waxay bixinayaan walxaal quluubuhum qalbiyaalkoodu wajilatun midda cabsanayda ay tahay iyadoo quluubtu cabsanayda ay daacaadka samaynayaan oo is leeyihiin amaan laydinka aqbalin salaada uu tukaday wuu u cabsana salaaddii uu tukaday wuu cabsana isle amaan alla ka aqbalin sadaqadii uu la baxay u cabsana ka welwala soonkiisiiu ka welwalaa wax alla wixii cibaadaad aha oo uu samaynayey uu ka welwalaha wuxuu is leeyahay amaadan si saxa u samayn oon laga aqbalin marka daacaadkii way bixinayaan waana u cabsanayaan waa welwalayaan ilah wuxuu yidhi subxaana maxay la cabsanayaan annahum ayaga raajicuuna kuwii u noqonay inay yihiin ilaa rabbihim rabbigood darteeda la welwalayaan ilaahay in la horgeynayo taasay la welwalayaan waxay isleeyihin ilahay markaad hor tagtaan acmaashan amaadnaa wejkeedii xaq ah u guday oo meeshaas waxaynu kaga soo laabtaan saasay la welwalayaan ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas ulaa'ikad waxa lagu ishaarin sifaaddii lasoo sheegay dadka iskale ee ilaahay cabsidiisa la welwalaya aayaadka ilaahay rumaysan rabbi aan wax la wadaajin cibaadada sameeya isagoo cabsanaa afartaa sifo dadka iskale yusaaricuuna waa dadka degdega fil khayraati khayraat dadkaasaa khayrku dhex socda khayraadka dhexdiisaay ku degdegaan maaha khayraadka xaggiisa u degdegaan maba ka dhex baxaan daacay ku jiraan hadday ka tagaan daaco kale aadayeen daacada kale hadday ka tagaan daaco kale aadayeen fil khayraati a ilahay leey khayraadka dhexdiisay ku degdegaan maahan khayraadka xaggiisay u degdegaan laguma dhin khayraadka dhexdiisay degdegaan khayraad khayr hadday iska tagaan khayr kale haddana aadayan hadday khayr sameeyaan khayr kale aadayan khayr kale aadayaan marka daacaad ilaahay ayayba ku dhex jiraan ayaga dhan wakhtigooda dhamma wahum ayagaana saabiquuna u hormara lahaa lilkhayraat khayraadkana dadkaasa u hormara dadkaasa dad khayraad u hormaray caaisha bint abibakar sidiiq radia allaahu tacaala canhaa aayadahan macnahooday nabiga weydiiday sala allahu calayhi wasalam waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila waxay tidhi caaisha yaa rasuul allah huwa aladii yasriq wayazni wayashrabu alkhamr rasuulka allow aayaddaanu dadkay sheegaydaa ma dadka waxada oo sinaysta oo qamrada caba wa huwa yakhaafuullah casa wajal oo alla ka baqaya miya ila qofka way dhici kartaa isagoo muumina fisqigan inuu ku dhaco way dhici kartaa aayaddan marka dadka ay sheegaydaa ma dad iimaanna leh fisqigaanna ku dhaca sidaas darteeda alla uga baqayaa sidaasay tihi qaalana wuxuu uhi laa yaa binta abibakrin yaa binta sidiiq waxa weeyaan ma ahan kaas walaakinahu aladii yusallii wayasuum wayatasadaq wa huwa yakhaafu allaha caza wajal waxa weeyaan aayaddaanu dadkay sheegaydaa waa qof tukanaya soomaya sadaqadii la baxaya allahna ka baxaya imaam tirmidia xadiiska wariyen waana xadiis saxiixa riwaayadaha gabal waxaa ku sugan wa huwa yakhaafuun allaa yuqbala minhu waxay ka baqayaan inaan laga aqbalin saasay la welwalayaan idan muminiinta dhabta ah waa kuwaas wey muminiinta dhabta waa kuwaas qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa nukallifu kallifi mayno nafsa naf ilaa wuscahaa karankeeda ma ahane waladaynaa agteennana waxaa ahaaday kitaabun kitaab kitaabkoo yantiqu ku hadlaa bilxaqi xaq ku hadlaa wahum addoommada caamiliinta oo camalka sameeyana laa yudlamuuna la dulmin maa bal iska badaaye quluubuhum qalbiyaalkooda gaalada fii kamratin muquursanaan ayay ku dhex sugan tahay kamradaas min haadaa qur-aanka xaggiisa ayayna kamro uga sugan tahay walahum waxaa u sugnaaday kuwaas mushrikiinta ah acmaalun camalyaal camalyaalkaasoo min duuni daalika acmaasha mu'miniinta ka sokeeya acmaashaasoo hum mushrikiintu lahaa acmaasha caamiluuna ay samaynayaan xataa idaa akhadnaa markaan qabanno mutrafiihim kuwooda loo raaxeeyey bilcadaabi cadaabna aan ku qabanno idaa isla markaasba hum ayagu yaj'aluuna waaqaynayayaan soo qadaro yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay laa taj'alu lyawma maanta ha qayliinnina innakum idinka laa tunsaruuna laydiin gargaari maa minnaa xaggeenna la idinkaga gargaari maa qad kaanat waxay ahayd aayaatiii aniga aayadahayga uu ilaah yidhi tutlaa mid la aqriyo calaykum dushiinna lagu aqriyo fa kuntum waxaad ahaateen tankisuuna kuwa u laabta calaa acqaabikum cirbihiinna mustakbiriina xaala atiin kuwa isla weyn bihi bilqur'aani qur'aanka sababkiis iskula weyn saamiran xaala atiin kuwiis xaasaaboo soo jeeda habeenkii tahjuruuna xaalaad ka tegaydaan qur'aanka allah subxaana wa tacaalaa aayaadkan wuxuu noogu sheegayaa cadliga adduunka allah subxaana wa tacaalaa uu waxa weeyaan addoommadiisa uu ku sameeyey oo uusan ku kallifin ilaa waxay awoodaan maahane iyo cadliga aakhiro oo aan qofka lagu abaalmarinayn waxa weeyaan wuxuu sameeyey wax aan ahayn ilaa wuxuu uhi subxaana walaa nukallifu kallifi mayno nafsa naf ilaa wuscaha karankeeda ma ahani ilaahi weynaa subxaana wa tacaala cadligiisa waxaa ka mid ah isagoo na abuurtay oo na risaaqa oo waxa weeyaan addoommadiisi aan nahay haddana acmaasha uu noo diro nagu addoonsaday waa wax aan awoodin ilaahi weynaa subxaana wa tacaalaa addoommadiisa kuma addoonsan waxaysan awoodin walidaas saas daraaddeed qaacidada fiqiyadaahu ay tahay laa waajiba maca alcajzi laa waajiba maca alcajsi shay qofka ku waajiba ma jiro isagoo ka caajiz maba jiraba diinta islaamka lagama helo shay qofkaanu uusan awoodin waajibna ku ah ilaahay diinkiisa kuma jiro shay kastaaba marka qofku ka caajiso waajibkiisu waa ka dhaca waa ka dhaca oo maalan qofka inuu istaag ku tukado a waajib ku ah asal hadduu istaagu waayo waajibba kuma aha istaaggaas isagoo rugni min arkaan salaad ka mid ahaa waajibkaas isaga kuma yaalo fadhigu iskaga tukana hadduu fadhigii ku tukan waayo fadhigaasu isaga waajib kuma ahan jiifu iskaga tukana bishii ramadaan ee rugni min arkaani lislaam ka mid a in la sooma waxa weeyaan qofka hadduu soomi waayo waa iska cunaa waajib kuma aha inuu sooma shay qofkan ku waajiba ma jiro isagoon awoodin laa waajiba maca alcajzi waa ilaahay fadligiisa marka waa inuu qofku shaygan istidaaca u leeyahy istidaacadii markaa labay tahay mar waxay tahay waxa weeyaan qofkan cibaado asaga qaasira ku ah oo asaga uun shaksiyan laga doonayo sida salaadii iyo soomkii iyo wixii lamidkaa xajka marna waa cibaado mutacadi ah oo waxa weeyaan nacfigeedu ummadda wada gaarayo darar hadduu ka yimaadaan ummadda wada gaarayo sida alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar kaljihaad haddii shaygu uu yahay cibaado qofkan qaasir ku ah istidaacadu waa inuu samay karaa biduuni mashaqa asagoo dhibaato oo uusan taxamuli karin kala kulmin waa inuu samayn karaa aduu hadda istaago laakiin markuu istaago waaba miirbeelaaba ma istaagayo fadhigii ku tukana hele mashaqou kala kulmay dhibaato daban soo ma jeed ama khushuucii salaadoo dhan ayaaba tegayaba markuu istaago markaasuu waxa weeyaan meel uu mursiina maba yaqaan salaadii mashaqo oo uusan u taxamuli karin hadduu kala kulmaa khalaas waa ka dhac soonkii qofka waa soomaa waaba miir beelaaba marka gaba waa iska cuna mar hadday mashaqo heerkaasa gaarto sidaas weeye istidaacadu amaa shayga nacfigiisa iyo dararkiisuba mutacadiga yahay ee ummadda u yaallo istidaacada loo shardiyaa waxay tahay marka aad samaydo ficilkii aad iijaadido waa inuusan ka soo xasilin darar le-eh ama ka badan waxaa shardi ah inuusan ka soo xasilin darar le-eg munkaraad suulinaysa munkarkaas markaad suulayda waa shardi inuusan ka imaan munkar le-eg ama ka badan inaan midna ka imaan ee laba shay mid waa inaad ku guulaysato munkarkiiba inaad wada suulido wax dararahum uusan ka imaan iyo munkarkii inuu suuro laakiin darar ka yaru ka yimaado labadaas mid waa inay noqon laakiin haddii markaad suulido mid la eg uu ka imaana ama ka badan waxa weeyaan ma bannaano ma bannaano weliba munkar ka badan hadduu ka imaana ma bannaano alimaam maxamed alamiinu shinqiid adwaa ulbayaan suurat lmaa-ida tafsiirkeeda ijmaac inay tun ku keena masladaas oon wax kalaafji aima kalena waa sheegay waa nuucaas marka waa nuucaas ilaahay weyna addoommada kuma kalifo wax aysan awoodin taasna waa fadligiis iyo ixsaankiis ilaahay walaa nukalifu ma kalifnu ilaah yidhi nafsa naf ilaa wuscaha karaankeeda ma ahane waladaynaa agteennana waxaa ahaaday kitaabun kitaab kitaabkaasoo yandiqu hadlaa bilxaqi xaq ku hadla oo aan wax yar oo qalada ku jirin kitaabkaas waxaa loola jeedaa kitaabu acmaal kitaabka ay ku qoran tahay acmaasha addoommada kaas ayaa loola jeedaa waladayna agteenna waxaa ahday kitaabun kitaab kitaabkaasoo yandiqu ku hadlaa bilxaqi kitaabuacmaala loola jeedaa kitaabkii lagu qoray acmaasha addoommada kaasaa loola jeedaa oon wax lagu siyaadayna aysan jirin wax wanaaga oo qofkaasu samaystay oo wax weyn ka maqanna aysan jirin oo laga nuqsaamin ilaa wuxuu yidhi subxaana wahum wahum dalkaa loo celin waxaa loo celin waxa weeyaan dadka laga fahmay acmaashan kitaabka ku qoran dadka sameeyey asxaabulacmaala loo celin wahum asxaabu alacmaal dadka acmaashaas kitaabka ku qoran sameeyey laa yudlamuuna la dulmima wahumta waxaa loo celin kitaabunka la sheegay acmaalaad ku qoran acmaasha dadaa sameeyey acmaashaas dadka sameeyaa loo celina wahum dadka acmaasha sameeyey laa yudlamuuna la dulmima oo dulmigu laba qaabuu ku imaan karaa sayi-a aysan samayn in loo qoro ma jirto loo qori ma wuxuu labaadoo ku imaan karaa waxa weeyaan xasano ay sameeyeen inay waayeen taasuna ma dhacay wax alla waxay xasano sameeyeen waa u qoran tahay wax sayi-a oo aysan samaynna uma qorna bal xasanadii ay sameeyeen toban jibaara ugu yaraan loo qoro taasna waa fadli ilaah qaala tacaala wuxuu yidhi bal quluubuhum mushrikiinta loo celin quluubuhumta bal iska badaayo quluubuhum mushrikiinta qalbiyaalkooda kufaarta fii kamratin jahli dhexdiisay ku sugan tahay amra marka la yidhaahdo amrada asalkeedu waxa weeye mucdamu lmaa asaatiru limaqarihaa biyaha weyn oo dhulka meeshuu ka fadhiyo qari kara dhulka ama qofka jooggiisa qariya aa la yidhahdaa kamra kadibna waxaa maal looga dhigaa waxa weeyaan qofka jaahilka qofka jaahilka ayaa looga dhigaa maxaa yl jahligu saaxiibkiisa waa daboolaa jahligu iyo dalaalku qofkiiu daboola sida biyahaas qofka ay u daboolaan oo qofka biyaha dhex gala ay u qarinayaan jahligu sidaasuu qofka u qariyaa marka hadda jahliyaa loola jeeda iyo dalaal fii kamratin jahli iyo dalaal dhexdiisay ku sugan yihiin qulubtooda oo ay halkaasay ku muquursan yihiinoo waxa weeye sida qofka biyaha ku dhex muquurta ama tiimbada uu ugu dhex qarsoon yahay sidaasay jahli ugu dhex jiraan oo meel kastaa jahli ka mara waa marka la yidhahda kamra haddii la yidhahdo qumri oo qaynka la godo markaas waxa weeyaan alrajulu aladii lam yujarib alumuur waa qofka arrimaha aan khibradda u lahayn alrajul alladii lam yujarib alumuur aa la yidhahdaa humr haddii kimri la yidhaahdana bikasri alghayn waxa weeyaan alxiqdu waa xaasibnimada marka waa kelimad musallas ah bal iskabadaaya quluubuhum mushrikiinta qalbiyaalkoodu fii kamratin tiimbasho amase muquursanaanay ku suganta macnaha fii jahlin ay ku sugantahy wa dalaal min haadaa qur-aankan xaggiisayna uga suganta qur-aanka jahliyay uga sugan yihiin quluubtooda walahum waxaa u sugnaaday mushrikiinta acmaalun camalyaal acmaashaasoo min duuni daalika kaas ka sokeeya daalika halkaa lagu ishaaraa waxaa lagu ishaaraa acmaashii muminiintoo lasoo tilmaamay muminiintii lasoo tilmaamay acmaashaas muminiinta mid aan ahayn ay iyagu iska leeyihin kufaarta acmaashaas muminiintaa leh iyaguna mid kaley leeyihin taas waa macno macno labaad walahum waxaa u sugnaaday mushrikiinta acmaalun camalyaal camalyaalkoo min duuni daalika mowdka ka sokeeya acmaal mowdka ka sokeeyay leeyihin oy laga maarmaan tahay inay sameeyaan si loogu abaalmariyo si loogu abaalmariyo si loogu abaalmariyo acmaal intaysan dhiman ay samaynayaanoo ilaahay u qadaray ayaa jirta oo aysan dhimanayn ilaa ay sameeyaan acmaashaas marka daalika mowdka ayaan ku ishaarnay macno labaad oo macno saddexaad walahum waxaa u sugnaaday mushrikiinta acmaalun camalyaal camalyaalkaasoo min duuni daalika shirkiga ka sokeeya mushrikiin waa yihiin acmaal kaloo macaasiyana waa leeyihiin saddexdaas ayay mufasiriintu u celiyeen laba ka midana xaafid ibnu kaiir wuu sheegay laba ka mid ah xaafid ibnu kaiir wuu sheegay midka kalena ibnu jariir udabari ayaa maray macnaha saddexaad oo ibnu jariir dabari wuxuu maray min duuni daalika daalikana in lagu ishaaro acmaali ahliliimaan dadka ahluliimaanka acmaashooda acmaalan ahayn ay mushrikiintu leeyihin halkaasuu maray ibnu jariirna labada macno kalu maray marka saddexdaasaad ku ishaari kartaa inaad tiraa walahum mushrikiinta waxaa u sugnaaday acmaalun camalyaal camalyaalkoo min duuni daalika waxa weye acmaashii mu'miniinta waxa weyn ka sokeeya oo macnaha qayrkooda iyo inaad tidhahdo min duuni daalika mowdka ka sokeeya iyo inaad tira min duuni daalika shirkiga ka sokeeya ilaah wuxuu yidhi subxaana acmaashaasoo hum ayagu lahaa acmaasha caamiluuna ay samaynayaan xataa idaa akhadnaa markaan qabanno mutrafihim kuwoodii loo raaxeeyey oo loogu raaxeeyey dhaqaalaha oo loogu raaxeeyey mulkiga iyo mansabka oo loogu raaxeeyey caafimaadka dadkii nicamta ilaahay siiyey ee loo raaxeeyey marka aan qabanno ee muncamiinta ahaa marka aan qabanno oon cadaab ku qabanno ilaahayid bilcadaabi cadaab markaan ku qabanno idaa isla markaasba hum kuwii aan qabannay yaj'aruuna waa qayliyayaan waa qayladhaaminayan waa booyayaan laa taj'aru lyawma yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay laa taj'aruu ha qaylinina alyawma maanta ha qaylinina qayla waxba idin tarinmeen inaad qaylidaan iyo inaad aamustaan waa isku mid maanta qayla waxba tarimeen inakum idinka laa tunsaruuna laydiin gargaarimaa minaa xaggeenna laydinkaga gargaarimaa annaga allah xaggeenna gargaar idinkaga imaanmaa meel kaloo gargaar laga sugaana maba jirto maalinta albaabada kale waa xidhay qof kaloo xaata isku dayaa ma jiro meel kale allay waxa weeyaan arrintu ku kooban tahay allana wuxu idhi xaggayga gargaar ka sugi maydaan maxaa yeelay waad ii shariig yeesheen qof ilaahay u shariig yeelayna gargaar ilaah kama sugo ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegin marka qayladhaantan iyo cadaabkan dunuubtay ku muteen wax ka mid ah taasaa ilaahay noo sheega si aan annagu bal iskaga ilaalino dunuubtaas ilaah wuxuu yidhi qad kaanat waxay ahayd aayaatii aayadahayga tutlaa mid la aqriyo calaykum korkiinna fa kuntum waxaad ahaa jirteen tankisuuna kuwa laabta calaa acqaabikum cirbihiinna korkooda u laabta aayaadkaygaa laydinku dul aqri jiray markaasaad intaan aayaadkan laydinku aqrin sidaad ahaa jirteen iskaga socon jirteen qofka muuminka waxay tahay aayaadka ilaah oo lagu dul aqrinaa waa inay ta'iir ku leeyihiin oo shay xumaana hadday aayadu sheegayaano ka reebayaan waa inuu ka reebtoonaado shay wanaaga hadday sheegayaana waa inuu dhaqan ka dhigtaa laakiin haddii aayaddii markii aad dhegaysato ka gadaal aad ku baaqi tahay xaaladaadii hore dee aayaddii waxaan xujahan kuguma noqon marka wax kaloo ka faa'iida male waa inay xujo kugu noqotaa marka mustakbiriina xaala aatiin kuwa isla weyn ayaad noqon jirteen bihi halkaa loo celin bihi saddexaa loo celiya xaafidkuna waaba saddexda meeloodba waa sheega in qur'aanka loo celiyo in nabiga loo celiyo sala allahu calayh wasalam in beydka ilaahay loo celiyo kacbada loo celiyo mustakbiriina xaala aatiin kuwa isla weyn ayaad waxa weeyaan aada laabanaydeen oo qur-aanka waxa weyan marka laydinku dulaaqiyo idinkoo isla weyn oo inaad raacdaan oo rumaydaan iskala weyn ayaad cirbihiinna u laaba jirteen bihi bisababi alqur'aan qur-aanka sababtiisana iskula weyn ama bihi bisababi rasuul rasuulka sababtiisa iskala iskula weyn oo nabiga inaad raacdaan iskala weyneedin qur-aanka inaad raacdaan inaad iskala weyneedin labada goorba waxaan ku tacalujiyay mustakbiriina waxaa kaloo lagu tacalujin karaa saamiran saamiranna waa ismuljamac saamiran xaala aatiin kuwii isku soo jeeda habeenkii bihi bilqur'aan qur-aanka ku soo jeeda habeenkii qur-aanka ku soo jeedaya oo mid ku tukanayaan u malaynaya maya waxa weeyaan jeesjeeskiisaas waa ku jeesjeesayaan habeenkii oo dhan waxa weye inta iskugu yimaadaan fadhiyaalka ay leeyihiin waa sixi waxa weyn kitaab gaablowa waxaasi wadaag habeenkii oo dhan waxay ku soo jeedayaan qur-aanka inay aflagaadeeyaan saasay ku soo jeedayaan sixir weeye waa kuhaano waa kitaab gaablow intaasay habeenkii ku soo jeedayaan markaasoo uma jeedad waa calaamad shareed waa calaamad shareed ama nabiga u celi bihi binabiyi nabiga ayaad ku soo jeedaydaan habeenka waxa wey nabigiyaa lacaya waxaa la leeyahay waxa weeyaan waa majnuun waa shaacir waa nin gabyay ah waa kitaab gaablo waa saaxir waa kadaab waa waalan yahay intaas caawo dhan la wareejina caawo dhan intaasa la wareejina fiiri marka waa dhaqan aad u foolxun dhaqanka mushrikiintu saasay ahaayeen dhaqan aad u foolxun ayay ahaayeen soo ma jeedin marka waa arrin khatar ah qofka muuminkaa qur-aanku markuu u sheegayo akhlaaqda iyo dhaqamada gaalada muxuu ugu sheegaya waa inuu ka fogaado soo ma ah taas weeye inaa ii sheekeeye wuxuu yidhi koox ururaan nahayo habeenaan isku nimid u yidhi habeenkii marka waxaan iskugu nimaadnahay usbuuciya maraan isku nimaadnahay bal inaan shuurayno diinta ilahay waxaan u qaba lahayn iyo wixii aan soo kordhi lahayn oo qayra markaasa aan soo qabsanno in wadaad masaajid darsi ku akriyo aniyo ninkaaslen mujiba wey annagaan ugu kacsan yaho kooxdayda ma jeclo laftikaygu saasaan dareen waa isku dhiidhiibnay lix saaci wuxuu maqan maraan marayno aan waxaan idhi nimay caawa xaan qaban annagu isagu waa kaasaa shirkiyu ka diga oo ummaddii uga diga oo tawxiidu amra oo wuxuu ka diga bidc oo sunnu amra oo dadkaas baadiyeysnaaya ilahay ku hanuuniye war annagu caawa xaan qaban caawa annagu isagaan kusoo jeednaada isagaan hayn soo uma eka camalkii mushrikiinta yaa marka adoon waris ka hayn shaqadii mushrikiinta ha qaban shaqadaas shaqo qayr le maaha ha u malaynin taas inaad ilahay raallihashada isku gaaraydo soo ma jeedin marka taas iska ilaali taas wax khayra male tahjuruuna xaalo aad ka tegaydaan qur-aanka xaalaad ka tegaydaan qur-aanka marka tahjuruuna waa hajir waa ka tegid waxaa jirta waxa weeyaan tuhjiruuna xaalaad ku afxumoonaydaan qiraa'ada xaalaad ku afxumoonaydaan qur-aanka oo hujriga waxaa la yhahdaa kalaamka qabiixa ayaa la yidhahdaa bihida marka haddii loo celiyo beydka beydka haddii kacbada loo celiyo waxay tahay mustaqbiliina xaalatin kuwa isla weyn bihi bisabab ilbeyt beydka ilaahayaad iskula weynta annaga waxay lehin ahlubeytkiyaan nahay dadkii waxa waa nahay beydka ilahay u khidmaynaayey kacbaday ku faani jireen kacbaday ku faanayaan waad isla weyn tihiinoo waxaad iskula weyn tihiin beydkaas ilaahay taasna waa haddii xagga loo celiyo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi afalam yadabbaru lqowla qur-aanka miyaysan fiirfiirin am jaa'ahum mase waxaa u yimid maa shay lam ya'ti aan u imaan aabbaa'ahum aabbayaalkood aabbayaalkii alawaliina horreeyey am lam yacrifuu ma aysan garan miya rasuulahum rasuulkooda oo fahum ayagu lahu rasuulkay munkiruuna inkirayaan am yaquuluuna ma waxay leeyihiin gaaladu bihi nabiga jinnatun waaliya ku sugan bal iska badaa waaliyu kuma sugnee jaa'ahum nabigu wuxuu ula yimid bilxaqi xaq ayuu ula yimid wa akharuhum badankoodu lilxaqi xaqaasay kaarihuuna necab yihiin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walow ittabaca alxaqu alle hadduu raaci lahaa ahwaa'ahum nafafyaalkoodu waxa ay rabto la fasadat isamaawaatu waalardu ciraryaalka iyo dhulka fasahaadi lahaa iyo waman duulka fiihinna ciraryaalka iyo dhulka ku sugan bal iska badeeye ataynaahum waxaan ula nimiduu ilaah yidhi bidikrihim sharaftooda fahum ayagu mucriduuna kuwii ka jeesanaya weeye can dikrihim sharaftooday ka jeesanayaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi am tas'aluhum ma waxaad weyddiisataa nabiga suubanow kharjan ujro miyaad weyddiisataa fa kharaaju rabbika rabbiga ujradiisa aa khayrun khayr badan wa huwa allena khayruraasiqiina inta wax risaaqta waa kan u khayr badan wa innaka adiga nabiga subanow latadcuuhum waxaad ugu yeertaa dadka ilaa siraatin waddo waddadaasoo mustaqiimin toosan wa ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhirada la naakibuuna kuwii ka leexanaya weeye canisiraati waddada toosanaad ugu yeerayso qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walow raximnaahum haddaan gaaladaas u naxariiso lahayn oo wa kashafnaa aan ka faydi lahayn maladii kii bihim ayaga ku sugan min durin dhib xaala uu yahay lalajuu way madax taagi lahaayeen fii duqyaanihim qooqooday ku madax taagi lahaayeen yacmahuuna xaale ay yihiin kuwii wareersan allah subxaana wa tacaala mushrikiinta wuxuu ku ceebaynayaa qur-aanka inaysan ku dadaalin inay fahmaan oo aysan qur-aanka fiirfiirin qur-aanka fahmidiisa inaysan ku dadaalin oo aysan fiirfiirin taasa ilaahay ku ceebaynaya idan taas waa sifo khatar ah oo qofka ku sifaysan waxa weeyaan uu xumaan ku sifaysan yahay qofka muuminka sifadiisu waxay ta qur-aanka wax badan inuu fiiriyo inuu macno ka garto bal waxa uu amraa waxa uu ka reebaa waxa uu qabraa sifada uu gaalada ilaahay ku ceebayna waxay tahay qur-aanka inaysan fiirfiirin ilah wuxu uhi subxaana afalam yadabbaruu miyaysan fiirfiirin alqowla hadalka qowlku waa qur-aanka qur-aanka miyaysan fiirfiirin hadday fiirfiiriyaan waxay ka heli lahaayeen wax xumaanta ka reebaa waxay ka heli lahaayeen wax wanaagga amraa waxay ka heli lahaayeen wax ay ku gartaan awoodda alla iyo sifaadiisa waxay ka heli lahaayeen wax ay ku toosnaadaan am jaa'ahum ma waxaa u yimid maa shay lam ya'ti aanunan aabbaahum amtu waa bimacnaa bal waa bal oo idraabiya markaan am jaa'ahum bal iska badaaya jaa'ahum waxaa u yimidu ilaahay yidhi maa shay lam ya'ti aan u imaan aabbaahum aabbayaalkoodii alla weliin horreeyey oo waxa weeyaan aabbayaalkoodii horreeyey uma imaan waxa weeyaan rasuul u digaa iyo qur'aan midna uma imaan bal jaa'ahum waxa weyan amtu waa bimacnaa bal alidraabiy am jaa'ahum bal jaa'ahum waxaa u yimid maa shay lam ya'ti aan u imaan aabbaa'ahum aabbayaalkood aabbayaalkii alawaliina ee horreeyey am lam yacrifuu mase waxaysan garan rasuulahum rasuulkooda waa istifaam taqriiriya istifaam taqriiriya wuxuu faa'iideeyaa xamlulmukhaadabi cala aliqraari bimaa yacrifuhu inuu qiro qofka lala hadlaya waxa loo sheegay oo uu garanayo inuu qiro shay uu garanayaad rabta inuu qiro qofkan markaasaa istifaam taqriiriya lagu weydiiyaa xamlulmukhaadabi cala aliqraari bimaa yacrifuhu waxa weeyaan qofkan si loogu xambaaro loogu qasbo inuu qiro waxa uu garanaa ayaa lagu weydiiyaa istifaamtan marka rasuulka way garanayaan marka ilaah wuxuu yidhi am lam yacrifuu ma aysan garan miyaa rasuulhum rasuulkooda oo fahum ayagu munkiruuna ku inkiraya weylahu rasuulka sababta ay xaqa uga qaada diideen nabiga macnaheedu ma waxa weeye ma garanayaan inuu cadli yahay saadiq yahay amiin yahay saasan gareen meeshaasna waxay ahlucilmigu ka qaataan hadduu war kuu keeno cid aadan garanayn ma garanaydi ma faasiqa ma cadliya ma amiina ma saadiqa ma kaadiba ma qaadanaydi warkaas waa inaad hubsataa horena waa usoo sheegnay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu laakiin haddii uu kuu yimaado cid aad garanayso ammaanadiisa sidqigiisa waxa weeyaan aad garanaydo waa inaad aqbashaa maxaa yeele mushrikiinta waxa lagu ceebaynaa fiiri nabi maxamed sala allahu calay wasalam mushrikiintu way garanayeen waxay garanayeen runtiisa sidqigiisa waxay garanayeen cadligiisa waxay garanayeen ammaanadiisa idan khabarka uu u keenay inay qaatana marka fiir waxaa la leeyahay waa kuwa ka joogsadaye rasuulkaysan garayn miya way garanayaan marka waa inay qiraan inay garanayaan ma diidi karaan idan marka aayadda waxaa laga fahmaa qofka aad garanayso ee saadiqa ah ee cadliga ah ee munsifka ah ee amiinka ah warka uu kuu keeno waa inaad qaadato waa inaad aqbasho waa inaad aqbasho warka uu kuu keeno sidaas weeye kaadan garanayna warka uu kuu keeno waa inaad ka fiirsato faasiqa warkiisana waa inaad ridido oodan aqbalin idan saasaa laga rabaa am lam yacrifuu ma aysan garaniyaa rasuuluhum rasuulkooda oo fahum ayagu munkiruuna waaba inkirayaan lahu rasuulka am yaquuluuna mase waxay leeyihiin bihi rasuulka jinnatun waaliya ku sugan masaasay leeyihin bal iska badaa waali kuma sugnee jaa'ahum wuxuu rasuulku ula yimid bilxaqi xaq wa akaruhum badankooduna kaarihuuna kuwii nacya wey lilxaqi xaq rasuulka waa likuma sugna laakiin waa majnuun waxa ka keenaya xaqay necab yihiin badankooda akaru naasina waa noocaas akaru naasi xaqay necab yihiin marka xaqa nacaybkiisu muxuu dhaliyaa aflagaado qofkii xaqa wada in la aflagaadiyo taasaa ka dhalanaysa mar hadday xaqa aad necab tahay waxaa ka dhalanaysa ciddii xaqa wada inaad aflagaadaydo marka oo been abuur iyo wuxuu beri ka yahay aad ku tilmaamto adoo og adig laftigaau inuu beri ka yahy munaafiqiinta waxa weeyaan dicaayaadka ay nabiga ka sheegayaan mushrikiinta waxa weyaan dicaayaadka ay faafinayaan kulli waa ogaayeen inuu beri ka yahay nabiga sala allahu calay wasalam laakiin nacaybkaasaa ku ambaaray nacaybkaasaa ku xambaaray qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walow ittabaca alxaqu xaqu hadduu raaci lahaa ahwaa'ahu maxaa loola jeedaa xaqa halkan xaqa sida akaru ahlicilmi ay mareen oo uu ka mid yahay imaamulmufasiriin ibnu jariir adabari iyo xaafid ibnu kaiir iyo qayrkoodba xaqu waa allah maxaa yeele alxaqu waa ismun min asmaa illah waa ismun min asmaa illah warka alleh hadduu hawooyinkooda raaci lahaa wey laakiin hadduu raaci lahaa xaa loola jeedaa taasaa macno kale usii baahan waxaa loola jeedaa u yidhi xaafid ibnu kaiir ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala tashriica uu jidaynayo waxa uu jidaynayo oo waxaana xalaalaynayo waxa uu xarimayo hadduu raaci lahaa si waafaqsan rabitaanka dadka siday dadku rabaan wixii ay rabaan in xalaal laga dhigo xalaal wixii ay rabaan in xaaraam laga dhigo xaaraam wixii in laga haddii sida ayagu ay rabaan ilaah uu raaci lahaa oo wax u jiday lahaa la fasadat isamaawaatu waalardu waman fiihin ciraryaalka iyo dhulalyaalka iyo waxa ku sugan waa fasahaadi lahay dhammaan waa fasahaadi lahay haddii ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala uu ajiibi lahaa waxa naftooda ku sugan ee rabitaan ah oo sidaas ilaahay wax ku jiday lahaa waxa weeyaan fasaada ka dhici lahaa wuxuu ihi xaafid ibnu kaiir arrintaas waxaa ku sugan marka tabyiinu cajsi alcibaad addoommada inay ka caajiseen in la caddeeyo masaalixda ummadda ma garanayaan addoommadu masaalixda ummadda ma garanayaan wakhtilaafi aaraa'ihim wa ahwaa'ihim mideeda kaleeto waxaa iskhilaafsan dadka aragtiyaalkooda iyo rabitaankooda midaa wuxuu dhihi karaa toban sano abaar ilaahu ha noola kaga dhigo midaa wuxuu dhihi karaa ilaahayow xalaal nooga dhig kinsiirka aan iska cunnay dadkao dhan damiir laawayaalaha iska noqdeen qofba wuxuu rabu dhihi karaa rabitaanadooduna waa iskhilaafsan yahay aragtidooda iyo caqliguna waa iskhilaafsan yahay so uma jeedid marka fasaad a ka imaan lahaa laakiin yaa iskale sharciga iyo masaalixda ummadda inuu dejiyo jideeyo allaha kaamilka ah sifaadiisa aqwaashiisa afcaashiisa sharcigiisa allahaasa xaqule idan aayaddu macnahaas marka lagu fasiro si sariixa waxay u tusaydaa in dimuqraadiyaddu dalaalta in la yidhaahdo addoommaa dejinaya sharci ummad lagu dhaqo inay dalaal tahay inay tahay macnaheeda ha la sameeyo wixii ay ku fasahaadi lahayn ciraryaalka iyo dhulalyaalka iyo waxa ku dhex nool fasaad hayla ciraryaalka iyo dhulalyaalka waxay ku taagan yihiin cadli soo ma jeedid laakiin marka la yidhaha sharci ha dejiyo qof fiiri waxaa berri dhacaya ma yaqaan berri waxa dhacaya bal asagu inuu noolaana xataa war kama hayo qofkaas ma masaalixda ummadda war ka hayo ma ogaa karaa asaga war iskama hayo tan kaleeto waa banu aadam baahan oo asagu danley ah waa maslixi markuu wax dejinaayo meeshaas waa gashana me alle meeshu isleeya adiga meeshaa danaa kugu jirta wuxuu leeyahay sharci ha laga dhigo saas casabiyad iyo balaayaa ku jirto waxa weeye wuxuu isleeyahay qodobku isleeyahay qola ku xime waa ku gelina meeshaas laazim weyn saas loo sharciye weligaa saas daraaddeeda marka oo qolooyinka sharci dejinta afar iyo labaatan sac way is haystaan badanaa qabiila in isku haystaan iyo qodob oo waxa weeyaan qola waxay leedahay annaga danu noogma jirto qodobkaada qabiil dhama kaca haddeen dhegaysa idinka idaacadaha aada looga qagay moogtiin kulligoodna waxay u badantaha waa masaalix bis iyo qabali annaga qabiilkayaga danu ugma jirto qodobkaasay saasay u arkaan markaasay qayliyayaan oo leeyiin odayaashii reer hebeelaa ka qayliyey qaabkaasa loo dejiyo qolo kalaa qayliday maxaa yeelay maslaxada isku si uma arkaan isku si uma arkaan waa danleey marka dad fiiri ra'yigoodu kala duwan yahi jaahiliinahoon garo karin ummadda dantooda maslixiyiin ah ma u suu badaan inay ummad dhan u dejiyaan wixii lagu maamuli laha uma suu badaan mas'aladaan ka hadlaynaana waa sharci tashriica oo ah xalaasha iyo xaaraamta xukunka ah waxaas waa xalaal waxaas waa xaaraam qofkii dembigaas kale cuquubadaasu leeyahay taasaan ka hadlayna mid bannaana jirta ummadda oo kulli shirkadahana u wada qoran qofka sidaas loo u shaqalaysiina qofka sidaana wa idaala laydha taas wadada baabuurta xagga u socota xaggaysay mare gaariga xagga mare waa la ciqaaba idaala laydha waa adduunyo waana midii xadiiska saxiixa nabigu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaaku taas xaqay u leeyihin dadku inay qortaan amaa waxyaalaha xukunka ah oo xalaal xaaraam qofkii dembigaas gala sidaasa loo ciqaaba qofkii sidaas taas waxa weeyaan allah iskale alla waa caliim waa mid walba wax walba u aqoon badan wax uu ka jaahiyahay ma jiro alla waa qani asagoo addoommada uma baahno markuu sharciga u dejina asagu dan kama le fiiri alla subxaanahu wa tacaala waxa weyn addoommadoo dhan waa kuwa uu asagu abuurtay oo u sima u kala eexama alle subxaanahu wa tacaala wixii horay u dhacay iyo waxa hadda jira waxa soo socda ogi idan allahaasa u suu badan inuu ummadda sharci u dejiyo kaasaan ummadda u qalma amaa midka waxa weeyaan kooxuhu dejinayaan waxa weeyaan waa fasaad fi lard waa fasaad fi lard waa in la ogaado waana xaaraan waana kufri waana gaalnimo ibnu jariir dabari markuu ku waafaqay macnaha ah a'immada yidhaahdeen alxaqu wa allah alle hadduu waafaqi laha hawooyinkooda maxaa loola jeedaa macno kaleu ku fasira wuxuu yidhi xagga wuxuu asagu yidhi xukunka qadariga xukunka qadariga ah hadduu ilaahay u qadari lahaa subxaana wa tacaala sida ay iyagu rabaan hadduu wax u qadari laha fiiri xagga xukunkii qadariga ayuu ka dhigay xukunka sharciga kamaba dhigin oo uu qadari lahaa sida iyagu rabaan fasaad aad dhici lahaa sababtoo ah waxa weeyaan mid wuxuu rabaa inaan roobba weligiis la keenin maba yaqaan roob macnihiisa isagu dhiiqadiisaa nacayu leey dhibic ilahu ha keeni midna wuxuu rabaa roobku inuu iska socdo waxa weyan guri dheero dabaqu kor ka saaran yahay biyana hadda daadna ku imaanmaa layrtaas qabowna waa iska raba wax beerana ma leh hoolana ka baabi'i maayo mid kale wax wuxuu rabaa marna la shubo marna la joojiyo dadku isku dan maaha waxay isku waafaqi karaan ma jirto banu aadamka soo ma jeedid marka haddii xagga ah xukunka qadariga ah uu waafaqi lahaa dadku siday rabaan fasaadaa dhici lahaa fasaad ayaa dhici lahaa ciraryaalkuna ma taagnaadeen dhulalyaalkuna ma taagnaadeen midaaba dhila cirkaanala soo rido isagana midna dhulkaana laiska duubu dhila aan aragna bal waxa ka hooseeya banu aadan waxa weyan ra'yigiis waxa weyan ma noolaydo asaga xataa ma noolaydo banu aadan marka ilaahi weynaaya raxiim ah allah caliim ah allah xakiim ah allahaasaa xukunkiisa qadariga iyo midka sharcigaaba la gooni ah isagaana usuu bado subxaana wa tacaala sidaasaana waxa weyan makhluuqu u ah sharaf inta sharaf banu aadanka waxa ugu filan caqli hadday leeyihiin inay sharciga ilaahay raacaan bes wey khalaas intaasaa sharaf ugu filan sharaf kaleeto hadday raadiyaan iyagu isku dayaan inay mushariciin noqdaan iyo sharci dejiyaal wax aan dalaal iyo halaag ahayn ka shaqaymayeen iyo fasaad fi lard qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaw itabaca hadduu raaci lahaa alxaqu xaqu hadduu raaci lahaa allaha xaqahu hadduu raaci lahaa ahwaahum dadka nafafyaalkoodu waxa ay rabto waxa ay dadka nafafyaalkoodu rabto hadduu raaci lahaa la fasadad way fasahaadi laheed alsamaawaatu ciraryaalka waalardu dhulka iyo waman duulka fiihina dhexdooda ku sugan qaala tacaala lah wuxuu yidhi bal iska badaaye ataynaahum waxaan ula nimid ataa waa imaashu aataana waa acdaa oo siin ah marka ataynaahum waxaan ula nimid be bidikrihim dadkan sharaftooda waa maxay waa qur'aanka qur'aanku waa sharafteena raacidda aan raacno adduunka cizu noo yahay aakhirana raalli ahaansho ilahay una gaadhsiinaa waa xarig mustaqiim ah mustaqiim ah waa xablullaahi almatiin oon go-ay waa sharafteena qur-aanku ilahi wuxuu idhi waxaan ula nimid sharaftooda fahum gaaladu can dikrihim sharaftoodii mucriduuna kuwa ka jeesanayo waa sharaftoodii waxay ka cararayan wainahu ladikrun laka waliqowmika wasaufa tus'aluun si gooniya wuxuu sharaf ugu yahay qur-aanku quraysh maxaa yaele luqadoodiiaa lagu soo dejiyey nabi ayaa ka dhashayna waa lagu soo dejiyey sharaf u yahay marka sharaftoodii markaa ka cararaya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi am tas'aluhum mase waxaad weydiisataa nabiga subanow kharjan ujro fakaraaju rabbika rabbigaa ujradiisa a khayrun khayr badan wa huwa allana khayru raasiqiina inta wax risaaqda midka u khayr badan ah ilah wuxuu leeyahay subxaana waa kuwa ka cararaya qur-aanka raacidiisii ma ujraad ku weydiisata oo waxaad tihi waa anigaas diinka alle idinkugu yeeraya oo naarta idinkaga yeerayo jannada idinkugu yeeraye war ujro isiiya oo qofkii xaraf aan baraaba intaasan ka rabaa miyaa tiri marka ujradiyay ka carareen miya taasuna ma jirto oo waxa weeyaan ujrada rabbulcaalamiinku siinayo taasaa ka khayr badan midda banu aadan bixiyo rusushuna taasay u shaqeeyaan welidaa saas daraaddeeda qur-aanku waa ku celceliyaa masaladaas rususha inaysan dadka ay diinka barayaan ujro iyo qarash midna ka qaada jirin wuu ku celceliyaa qur-aanku waxa weeyaan noocaas qul maa sa'altukum min ajrin fahuwa lakum haddaanba ujro idin weydiisto idinku qaato macnaha idin weydiista maw haddaanba idin weydiisto idinku qaato soo ma jeedid qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin marka rususha kuwaasa dariiqadooda weligiis muusan weydiisan nabiga sala allahu calay wasalam ilah wuxuu ihi subxaana wa inaka adiga nabiga subanow latadcuuhum waxaad dadka ugu yeeraysaa ilaa siraatin waddo mustaqiimin toosan dariiq toosan oo jannada taga ayaa dadka ugu yeerayda nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi innii mumsikun bixujasikum war guntiyaalkan idinku dhegana nabiga sal allahu alay slm wuxuu yidhi war guntigan idinku dhegana waxaan idin leeyahay haluma cani naar haluma cani naar war ka kaalaya naartaa aadinina maxaayla nabigoo la khilaafo waa naar soo ma jeedid guntigaan inu ku dheganahay naartaan inu ka celina nabiyaalku sidaas weeye warasatu lambiyaa culummada nabiyaalka dhexdayna waa nuucaas guntigay ummadda ku dhegan yihin naartay ka celinay naartay ka celinay war ka jooga naarta weeye sidaas weeye wax ay leeyihin nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idinkuna waa iga fakayda naarteed u fakayda waxaan ka dhiganaa yidhi nin dab shiday wakhtiga roob roobaha roobka do-o bahalada yarkaah dabka ku daadana oo asna ka celina iyaguna ay ku daadanayan saasaan ka dhiganaa yidhi aniga idinku nabiga sala allahu calayh wasalam markaasuu nebigu wuxuu yidhi wa ana faradukum cala alxawd aniga ceelalyaan idin ah waa idinka sii horreeyaahoo xawdka iyo darkaan idinkaga sii horreeya waad soo arooraydaan idinkoo kala duwanayo markaasuu nabigu waan idin garanaa calaamadihiinna iyo magacyaalkiinan idinku garanaa sida ninka neefka baadida uu geeliisa uga yaqaan ayaanan dadkayga iyo dadka kale iskaga kay darmay markaasuu nabigu yidhi fa yudhabu bikum daata alyamiin wadaata shimaal bidix iyo midigaa laydin kala marsiina wixii midig mara xawdka nabigay ka cabayaan ilahan nagu dara kuwa kuwan bidix maraana xawdka nabigay ka qabayaan ilahan ka magan galna markaasuu nabigu yidhi ilaaha u qayliya waxaan leeyahay ay rabbi qowmii ay rabbi ummatii ilaahayo waa qowmkaygi waa ummadaydi kuwa bidix la marsiiyey ee xawdkaa ka cabayana soo celi wey wuxuu yidhi nabiga sal allahu alay wasalam fa yuqaalu yaa muxamed inaka laa tadri ma axdatu bacdak muxamedow war kama haydid adiga gadaalkaa waxay diinta kusoo dareen fiiri muxuu tusayaa dad nabi moxamed ummadiisii sheeganaa oo diintii bidca aan ka mid ahayn ku daray soo maa diintii wax aan ka mid ahayn ku daray maxayna dhaxal siiday inay xawdka nabi maxamed ka qabaan nabiga riwaayada saxiixa waxaas inuu yidhi waxaan leeyahay suxqan suxqan liman hayara bacdii fogaansho cadaabka allaha ku fogaadeen dadkii bedelay aniga bacdiga diinta saasuu leeyahy idan qof kasta waa inuu ka walwalaa wax nebi maxamed ka dambeey inuusan diin ka dhigan taas waa inuu qof ka walwalaa soo ma jeedin mideeda kale nabiga fiiri hadalka lagu leeyahy laa tadri ma axdatu bacdak adiga gadaalkaa waxay dadku soo dirisiiyeen war kama haydin sariix sow kuma ahno kuuma cadda waxa dadka nabi maxamed markuu dhintay ka gadaal dadku samaynayaan nabigu ma oga annaga waxaan maanta samaynayna nabigu war kama hayo sala allahu calayh wasalam war kama hayo salawaatullahi wasalaamu calayh idan marka haddii nabi maxamed laleeyahay adiga gadaalkaa war kama haydid cid kaleeto ma dhici karta oo dhimata inay war ka hayaan dadku waxay samaynayaan maya rabbulcaalamiina war naga haya waxaan samaynayna nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa la ileeyahay war kama haydid innahum kaanuu yamshuuna bacdaka qahqaraa calaa acqaabihim gadaal gadaalay u laabteen bacdiga markaasuu nabigu yidhi falaa acrifanna axadakum ya'tii yowma alqiyaamati yaxmilu shaatan lahaa huqaa waxaan garanayaa qof idinka mid ah oo sita riciyayda waa riyu xaday ama dhacay ama khiyaanay maalinka qiyaamaha dusha loo soo saara iyadoo qaylayna ridi markaasuu wuxuu leeyahay ya muxamed ya muxamed nabi maxamedow ii gargaar nabi maxamedow ii gargaar markaasaan leeyahay laa amliku laka shay-an waxba kuuma heli karo maanta qad balaqtu waa ku soo gaarsiiye diinta war tuugada iska daaye war khiyaanada iska daaye war qalinka aad ku xadaydaan iska daaye war hantida hay-adahaad xadaydaan iska daaye war midda dadweynahood khiyaanaydaan iska daaye sow laydima soo gaarsiin ya inahaa murdica adduunka waa naas nuujida adduunyada ya iyo mulkiga iyo maamulka laakiin fa sawfa takuunu nadaama shanlayntaa ka dambay doona ya shanlaytu maanaad idin soo gaarsiin sidaasaan leeyahay maanta waxba kuuma qaban karo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam waxaan arkayaa mid sita waxa weeyaan hal oo ololaysa neef geela uu dusha ku sida sagaa dhacay sagaa xaday sagaa khiyaanay dariiqaan sharciga inuu ku qaato markaasuu leeyahay maxamedo maxamedow ii gargaar markaasaan leeyahay waxba kuuma hana karo waa ku soo gaarsiiye diinka waxaan arkayaa yuri nabigu sala allahu alay slam mid faras sida calaa kulli xaal qof walba wixii uu khiyaanay maanta uu kula macaaneed maalinkaasaa shanlaytadu ku dambay doonta xadiiskuna xadiis saxiixa oo waxa weeyaan lafdigaas weliba nasaa-i ibnu xibbaan iyo ay ku wariyeen oo saxiixa weeyaan marka waa qof walbaaba inuu maanta wax uu ilaahay ku caabudayo ka fiirsado ilaah wuxuu idhi subxaana wa inaka adiga nabiga subano latadcuuhum dadka waxaad ugu yeeraysaa ilaa siraatin waddo mustaqiimin toosan wa ina aladiina dadka laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhirada la naakibuuna kuwii ka leexanaya weeye canisiraadi waddadaas toosan canisiraadi waddada toosan oo aad dadka ugu yeeraydo waxaa ka leexda dadkaan aakhirada rumaysnayn idan fiiri marka nabi moxamed yaa khilaafa dadka aan aakhirada rumaysnayn waa sifo khatar laakiin qofka walwalka aakhirada qalbiga uga jira mar kasta hasagoo alla kacabsiga qalbigiisa xaadir ku yahay ma khilaafo dariiqa mustaqiimka ma khilaafo qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi walow raximnaahum haddaan u naxariiso lahayn oo wakashafnaa aan ka faydi lahayn maa bihim waxa ku sugan oo min alciqaabi ah walqaxdi ah abaarta iyo dhibaatada min durin dhib xaalu yahay lalajuu way madax taagi lahaayeen oo way ku sii madax adkaa lahaayeen fii duqyaanihim qooqooda yacmahuuna xalayhim kuwii wareersan ilaahay weynaa subxaana wa tacala wuxuu nooga warramin gaalada ilaahay weynaa subxaana wa tacala wuxuu leey ciqaabka ku sugan haddaan ka qaado waxa weeyaan way kusii madax taagi lahaayeen dalaalkooda maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa haddii adduunka markii la joogay abaar iyo colaad iyo dhibaato ku dhacday haddii laga qaadi lahaa waxa weeyaan way sii madax taagi lahaayeen oo waxaa jirta dadka kayrlaawayaalka waxaa lagu yaqaanaa dhibaataa soo maraysa dhibaatada markay soo marto ilaahay hadduu ka qaado ma yidhaahdaan dembiyaan galnaa ilaahay noo ciqaabay kadibna allah naga qaadaye aan alla u laabano ma yidhaahdaan ee waxay dhahdaan dhibka waa la wada maray adduunka hor maray oo dhan dhibkuu soo maray khalaas waa kaa gudubna ilaa waa dariiqa halaagada khalaas waa u dhamaata marka waa dad halaagsami raba marka dadka saasuu hadlaya haddii laga qaado dhibaatada duqyaankoodii iyo xadgudubkoodiiyo kusii madax adkaanayo soo ma jeedi macnahaas waa macnaha ibnu jariir dabari uu maray ibnaanahaas weeyaan marka waana macnaha ugu cadaanta badan weeye xaafidinku tir laakiin macno kaluu maray waxoogaa macnahaas ka adag oo ah waxa weeyaan haddii laga suuli lahaa quluubtooda daboolka ku xidhan iyo dalaalka oo ay xaqa la garala ay yihiin oo ay xaqa gartaan ma aysan raacin halkaasuu isagu ka baxay laakiin macnaha ibnu jariir macnahaas aayaddu aad daahirkeeda u waafaqsan walow raximnaahum haddaan u naxariiso lahayn oo wakashafna aan ka faydi lahayn maa bihim waxaa ku sugan min durin dhib xaaluu yahay lalajuu way madax taagi lahaayeen fii duqyaanihim qooqooday ku madax taagi lahayen macnaha waa kusii madax adkaa lahaayeen yacmahuuna xaalayhim kuwii wareersan macno kaleeto xaafidku waa ishaar oo waa maxay qiyaamada marka la tago cadaabka oo ay galaan haddii cadaabka laga saaro oo la idhahdo ilaahay soo rumeeyo dalaalkoodii kusii soco lahaayeen dalaalkoodii ayay ku sii soco lahaayeen macnahaasna xaafid ibnu kaiir waa ishaa oo wuxuu uhi tanoo kale waxay ka dhigan tahay min baabi cilmihi tacaala bimaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu wax aan dhacayn ilaahay wuxuu yaqaan hadduu dhici lahaa qaabkuu dhici lahaa aakhiro markay cadaabka tagaan in cadaabka laga qaada ma dhacayso soo maa wax dhacaya maaha laakiin ilaahay wuxuu noo sheegayaa markaas haddii cadaabka laga qaadi lahaa sida ay yeeli lahaayeen ilahay taasuu nooga warramaa aayadda macnahaasna waa lagu fasira qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad akhadnaahum mushrikiinta waa qabannay bilcadaabi cadaab ayaan ku qabannay famastakaanuu maysan khushuucin lirabbin rabbigood uma khushuucin wamaa yatadaracuuna iskumana dulleeyaanoo ilaahay ma tuugaan xataa idaa fataxnaa markaan furno calayhim korkooda baaban albaab markaan ku furno baabkaasoo daa cadaabin cadaab u saaxiib ah cadaabkaasoo shadiidin adag idaa isla markaasba hum ayagu mublisuuna kuwii quusanaya weeye fiihi fii maa fataxnaa waxa aan ku furnay dhexdooday ku quusanayaan wa huwa alle alladii waa allaha ansha'a lakum idiin yeelay oo idin abuuray asamca maqalka walabsaara aragyaalka walafidata qalbiyaalka qaliila maa shukri aad u yar ayaa tashkuruuna shukrinaysaan wa huwa alle alladii waa midka dara'akum idinku abuuray filardi dhulka korkiisa weyleeyi xaggiisaana tuxsharuuna laydiin soo shirinaa wa huwa alle alladii waa midka yuxyii khalqiga nooleeya wa yumiitu dila walahu alle keligiisu u sugnaaday ikhtilaafu leyli wanahaari habeenkiiyo maalinka iskhilaafkooda afalaa tacqiluuna ma waadnaan waxgaranayn bal iskaba daaya qaaluu gaaladaanu waxay yidhaahdeen mila maa shay wax la mida qaala alawaluuna gaaladii hore ay yidhaahdeen qaaluu gaaladaanu waxay yidhaahdeen iyo kuwii horeba aidaa mitnaa ma markaan dhimanno oo wa kunnaa aan ahaanno turaaban carro iyo wa cidaaman lafo a innaa annaga lamabcuuhuuna kuwa la soo bixina miyaan nahay laqad wucidnaa waana loo ballan qaaday naxnu annaga iyo wa aabbaa'una aabbayaalkeen haadaa bacigan min qablu hadda ka horaa naloo ballan qaaday in haadaa maa haadaa warkaanu ma ahan ilaa asaadiiruulawaliina ummadihii hore beentay qoreen maahane allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin inuu waxa weeyaan dadka imtixaano abaaraha colaadaha gaajada waa imtixaan iyo ibtilaa marka nimankii quraysheed waa la imtixaana qofka marka imtixaankaas qaybka qofka loogu talagalay imtixaanka waa ku waana qaataa oo xumaantiisii unta xasuustuu ka hara qofka qayrlaawahana xumaantuu kusii madax taagaa markaasa cadaabka aakhira la xiriirsada ilaa wuxuu idhi subxaana walaqad akhadnaa waan qabannay hum kufaartan quraysheed bilcadaabi cadaabaan ku qabannay abaaraa ku dhacday sida xadiiska saxiixaynka ku sugan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuu habaaray imaam buhaari muslim baa saxiixiisa ku wuri min xadiid ibni mascuud inuu nabigu ku habaaray oo uu yidhi allaahuma acinnii calayhim bisabcin ka sabci yuusuf ilaahu iigu kaalmiya toddoba sano abaar ah oo toddobadii waqtigii nabi yuusuf dhacday oo kale lamid markaasaa ilaahay ku salliday ilaa abaarta inta ka badatay ay maqaarada cuni jireen gaajo inta la noolaa waayeen maqaarada geelo meelahaas yaalla dariiqa a inta lasoo qaada dabka la saaraha la laqlaqa sidaasay gaareen gaajada iyo dhibaatadu gaarsiiyey ilaa ay markaas nabiga u yimaadeen sal allahu calay wasalam oo la hadleen o yidhahdeen ilaahan kugu dhaarin waxa weyaan odayaashiina seefaad ku layday waxa weeyaan carruurtiina waa kana gaajaad u layday marka heerkaasa gaareen haddana ilaahay kuma rumayn cuquubadaas alla ku qabtay kuma waansamin maxaa waxaan qayr loogu talagelin ilaa wuxuu ihi subxaana walaqad akhadnaahum waan qabannay mushrikiinta quraysheed bilcadaabi cadaabaan ku qabannay fama stakaanuu ma aysan u khushuucin lirabbihim rabbigood wamaa yatadaracuuna ilaahayna iskuma dulleeyaanoo ma tuugaan marka maxaa lagu eedaynaa gaalada dhibaato markay ku timaado inaysan ilaahay isku dhiibin ee ay waxa weeye sii adkeeyaan waa dalaad ilaahay layskuma adkeeyo subxaana allah marka dhibaata kugu timaado khaladkaagaa la qirtaa ilaahayaa loo khuduucaa waxaad cuquubada ku mootaan laga hara taasaa lagu ceebaynaa iyagii mogta way diideen way ka hari diideen xumaantiiyay ka hari diideenoo waa khushuuci diideen taasaa lagu ceebaynaa xataa idaa fataxnaa markaan furnuu ilah yidhi marka marka cadaabka aakhira ku dhacaya maadaama ay kan ku waansami diideen xataa idaa fataxnaa markaan furno calayhim korkooda baaban albaab albaabkaasoo daa cadaabin cadaab u saaxiib waa saacadda qiyaamaha markay taas aan ku furno cadaabkaasoo shadiidin adag idaa isla markaasba hum ayagu mublisuuna kuwii quusanaya weeye fiihi fii maa fataxna cadaabkaas aan ku furno dhexdiisa ay qayr oo dhan ka quusan doonaan marka macnaheeda maxay tahay qofku hadduu cuquubada adduun ku waansami waayo wuxuu la kulmayaa cuquubo uu qayrtoo dhan uga quusto oo ausan dibna u waansami karin oon laga yeelayn haduu ilah waa waansama taasaa u dambayda marka waxaa la rabaa qofka muuminkaa laba sifa inuu iska ilaaliyo oo gaaladu laheed marka cuquubo lagu qabto inay sii adkeeyaan oo aysan ka laaban gaalnimadii waa arrin khatar marka ciqaabo ciqaab aad dareento waa la khuduucaa ilahay aad isku dhiibaa ee laguma madax adkaado tan labaad oo gaalada lagu ceebeeyey waxay ahayd xaaladdu markay ku adkaato inay markaas ilaah kaliya tuugaan markay ladan yihiinna ilahay u shariig yeelaan marka inaad markaad laban tahayna ilaahay aad faajir ku noqoto oo aad caasido marka dhibaatada kugu timaad kaliyana aad tuugtana waa qalad kale saxdii waa maxay inaad ilaahi weynaa u tadarudo isku dullaydoo tuugto fi saraa'i wadaraa xaaladda wanaagsanoo barwaaqada iyo xaaladda dhibaatada leba sidaasaa sifada muminiinta ah ila wuxuu uhi subxaana wa huwa alle alladii waa midka ansha'a lakum iniin abuuray asanca maqalka walabsaara aragyaalka walafidata qalbiyaalka ilaahay saddexdaasba waa midka idin abuuray nicamtaas waxa weeyaan saddexdaasu waa waxa wax lagu garto xayla dhagaa waa waxa wax lagu maqlo indhuu waa waxa wax lagu arko waa waxa qaladka iyo saxda lagu kala fahmo idan saddexdaas waana saddexda la isweydiinayo ina samca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula idan maanta inaad ka faa'iidaysataa ood samciga ku dhegaysataa waxyeynka ood xaqa ku dhegaysataa ood indhahaad ku fiiridaa wax badanood ku aragtaa oo qalbiga aad ku kala garataa xumaantii wanaag sidaas weeye maxaayla waa la isweydiinaa ilah wuxuu yidhi subxaana qaliilan maa in aad u yahay qaliilantu mafcuulu mulaq maxduufaa laga sifaynaa shukran qaliilan macna mahadin aad u yar ayaa tashkuruuna ilaahay ku shukridaan wa huwa alle alladii waa midka dara'akum inin abuuray fil ardi dhulka korkiisa idinku abuuray wa ilayhi xaggiisaana tuxsharuuna laydiin soo shidhina marka hore soo idinma abuurin xataa gaaladiisoo ma qirna marka allihii awal inin abuuray allahaas hadhowna idin soo bixina ilah wuxuu yidhi subxaana wa huwa alle alladii waa midka yuxyii addoommada nooleeya khalqiga nooleeya wa yumiitu dila isagaa dila isagaa soo noolayna walow alle keligiis u sugnaaday ikhtilaafu leyli wanahaari habeenkii maalinka iskhilaafkooda habeena imaana maalinkii waa tega maalinkiiya imaana habeenku waa tega maalinkiiya dheeraana habeenkaa yaraana habeenkiiya dheeraana maalinkiiya yaraana habeenkiiya qabow ah maalinkii waa kulayl maalinkii waa iftiin habeenkii waa madow waxa dhan waa wada iskhilaaf midaa taga midaa imaana midaa dheeraana midaa gaabana midaa madow ah midaa iftiin ah dhammaan iskhilaafka iskhilaafsan yihiin maxay tusaydaa allaha maamulaya awood kaamila inuu leeyahy allahaasaa idin soo bixina marka allahaas habeenkiiyo maalinka maamulaya kaas wey allah idin soo bixina ilah wuxu dh falaa tacqiluuna maadna caqli lahayn allah awooddaas le miyaan idin soo bixin karin ya miyaadnan garaad lahayn bal iskaba daaye qaaluu waxay yidhaahdeen mila maa shay wax la mid a qaala ay yidhahdeen alawaluuna gaaladii hore gaaladii hore waxay ku hadleen ay ku hadleen gaaladii hore wixii ay ku hadleen qaaluu waxay yidhahdeen waa kana gaaladii hore iyo gaaladanba waxay ku hadleen aidaa mitnaa ma markaan dhimanno oo wa kunnaa aan ahano turaaban carro iyo wa cidaaman lafo a ina annaga lamabcuuuna kuwala soo bixina miyaama macnaha bacfiga inkireen kuwii hore iyo kuwaan waa idan bacfiga la inkiraa waa kufri mukhrij can ilmilla hadduu awal qofku ku jiro hadduusan ku jirin haddee waaba gaalkiisii marka waa kufri gaaladii hore iyo gaalada dambe ay isku raaceen waxay dhahdeen gaaladu laqad ucidnaa waa naloo ballan qaaday naxnu annaga iyo wa aabbauna aabbayaalkeen haadaa bacfigan inala soo bixina aabbayaalkeen xataa saasaa lagu dhihi jira waa layni soo bixina annaga waa nala yidhi min qabl hadda ka horaa naloo ballan qaaday in haadaa maa haadaa arrinkaasoo bacfiga la sheegaa ma ahan ilaa asaadiruun awoodin ummadihii hore beentay qoreen maan wax kale maahna yidhi fiiri kadib meeshay ka gaareen kufriga wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu wsallama wbaaraka calaa nabiyina muxamed